أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wcalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin amaa bacdu waxaan ku dhex jirnay tafsiiru suurati aali cimraan aayadihii ugu dambeeyey ee dersigii noo soo dambeeyeyna waxay ku saabsanaayeen shirqoolka iyo hagarta aynan kala daalaynin gaalada muslimiinta shirqooladoodaas ay maleegayaan waxaa ka mid a in ay nebiga sala allahu calayh waali wasalam ay asxaabtiisa madiine ay kusoo weerareen oo ay dagaal kusoo qaadeen aayaddan marka halkan waxaa ka bilaabmayso ilaa lixdan aayadood dagaalkii uxud ghaswadii weyneyd ee ghaswatu uxud la magac baxday ama loo yaqaano ayaa aayaddan laga bilaabo ilaa iyo lixdan aayadood ee soo socoto halkaas marka ghaswadan iyo duulaankan ayaa looga warramayaa maqaasida nebigu ou galay salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi ama duulaamada ou galayna wax aada iyo aada iyo cilmi aada iyo aada u qiimo badan ayaa ku jiro siyaasada sharcigana meelaha inta badan laga qaataba waa maqaasidii rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi leanna waxaa ku jiro sidii uu dagaalka u galay heshiisyadiisa wixii ay ahaayeen iyo sidii heshiisyada uu u galay amwaasha la helo sida loo qaybiyo tasarufkeeda loo galo masaalixdii iyo mafaasidii sida u qiimey jiray nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi cilmi badan baa ku jiro alimaam ibnulqayimna wuxuu yidhaahdaa siyaasada marka laga hadlaayo ninba ninka uu uga aqoon badan yahay maqaasidii rasuulka iyo duulaamadii nebiga uu galay iyo aathaarta iyo axaadiidta kusoo aroortay ninba ninkau uga aqoon badan yahay waa ka aqoon og yahay siyaasada sharciga walidaalika marka maqaasidaas iyo duulaamadaas culimadii hore iyo kuwii dambeba kutubay ka qoreen a'immada wax ka qortay waxaa ka mid a calaa sabiili lmithaal alimaam muusa bnu cuqba oo ka mid ah shuyuukhu shuyuukhi lbukhaariyi oo imaam maalik iyo ayuu shuyuukhdii bukhaari shuyuukhdooda ayuu sheekh u ahaa marka muusa bnu cuqba maqaazi muusa bni cuqba ayaa la yidhaahdaa ibnu isxaaq wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha almaqaazi siiradana macaanideeda waxaaba ugu badan maqaasida iyo waxyaabahaas inay ka waranto oo kutubtii siirada ayaa aada loogu daraaseeyaa kitaab walbo oo kutubta waaweyn ee xadiidka nebiga ku saabsanna wuxuu leeyahay kitaab ka mid ah ama qeyb ka mida oo la yidhaahdo kitaabu lmaqaazi ama kitaabu siyar ayaa lagu magacaabaa marka cilmigaas aadka u faraha badan baa ku jiro qur-aankuna aada buu uga warramay maqaasidii nebiga sal ll ly slam uu galay iyo waxay u kala baxaan marka ghaswo iyo sariya sariyada marka ilaalooyinka uu diro iyo waaye ghaswo marka la yidhaahdana waa midda nebigu isaga uu la baashiray ama uu ka qeyb qaatay ghasawaadkiisa waaweyn beder ayaa ugu horreysay tabuuk ayaana ugu dambeysay bederna suuratul anfaal ayaan ugu tegi doonaa uxudna halkan ayaa looga hadlayaa axzaabna suurad dhan baa ku magacaaban suuratu laxzaab tabuukna suurad dhan baa aada uga warantay oo suuratu tawba ama suuratu baraa-a ayaa aada uga warramayso ghasawaadkii kale sida bani nadiirtoodii iyo bani qurayda iyana way ku dhex jiraan qur-aanka axaadiidta nebigana aada bay ugu fara badan yihiin bal a'immadu waxay yidhaahdaan axaadiidta rasuulka waxaa ugu badan salaada axaadiidta ka warramayso iyo axaadiidta ku saabsan nebiga sala allahu calayhi wasalam jihaadkiisa iyagaa ugu badan axaadiidta leanna noloshii nebiga ayaa sidaas u badnaydba dayb marka halkan qaswadaas marka uxud yaa looga warramayaa bilowgeeda aayaddan bay ka bilaabmaysaa ilaa iyo suuradda dhammaadkeeda meelo ku dhow dhowna iyada unbay ka warramayaan darsiyo fara badanna waa laga qaadanayaa qaswadan uxud marka waxay dhacday sanadkii saddexaad bishii shawaal ayay dhacday maalin jumca buu nebiga madiine ka baxay sida aayaddanna ay tilmaamayso gurigiisii buu ka dhaqaaqay ayuu ka baxay inta uunan bixinna wuxuu la tashtay asxaabtiisa uu la tashtay taladana waxaa keenay nimankii quraysh markii looga adkaaday beder oo odayaalkoodii iyo dadkoodii agtooda sharafta ka lahaa ay ku la'deen jab aada u weynna uu gaaray sababkay ka bilaabatayna uu ahaa safar ganacsi oo ay lahaayeen quraysh oo shaam ka soo socday in la badbaadiyo alle marka qudradiisa iyo qadarkiisa safarkii waa badbaaday ciidan aan dagaal ku talagelin laba ciidan oo dagaal aan ku ballaminna meeshay isku arkeen id antum bilcudwati ddunyaa wahum bilcudwati alquswaa wاrakbu asfala minkum ayuu alla uga warramay safarkaas marka fakaday ee ma maka galay ayaa marka dadkii wax ku lahaa dadkii ay wax uga dhinteen beder ayaa abu sufyaan waxay kula taliyeen in safarkaas aan la qaadanin wixii ka soo baxo dhammaantiisna ciidan lagu diyaariyo halkaas iyo madiinana lagu duulo taasay go-aan ku gaareen ee safarkii ayay hantidii safarkii iyo wixii ka soo baxo wixii ka soo baxay iyo waxay isku dareen waxay dad ururin kareen ayay soo la soo baxeen ilaa saddex kun oo nin oo dagaalamayso iyo haweenkoodii bay soo wadeen haweenkuna waxay usoo wadeen si aynan usoo laabanin iyaga oo ay jilibka dhulka u dhigaan madiinay marka weerar kusoo aadeen markuu maqlay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayuu la tashtay asxaabta marka asxaabtii dadkii dhallinyarada u badnaa ee weliba dagaalkii bederna uu dhaafay ile beder dagaal lagu ballamay ma ahayn ee fadiiladaas iyo khayrkaas badan uu dhaafay ayaa aada waxay u jeclaayeen dagaalka inuu dhaco la baxo dadkaabaa marka nebiga asxaabtaas baa waxay kula taliyeen inuu baxo ee nimanka bannaanka uu ku qaabilo ee markaa magaalada bannaankeeda lagu dagaalamo laakiinse nebiga isaga ra'yi ahaan wuxuu arkayey magaalada dhexdeeda in lagu dagaalamo oo nimankan lagu jebiyo lagula dagaalamo sidaas ayuu fadilayey ou jeclaa cabdullaahi binu ubay oo isagana munaafiq ahaa islaamnimo laakiin muujistay ayaa isagu wuxuu keenay ra'yigaas oo kale wuxuu yidhi magaalada aan kula dagaalanno rasuulka marka ra'yigii nimankii dhallinyarada u badnaa ayuu oo xoojiyey kaasuuna marka ku tawfiiqsaday gurigiisiibuu ka baxay dharkii dagaalka uu labistay waa baxay dabadeedna madiine marka bannaankii in lagula dagaalamo ayuu ayay taladii noqotay marka asxaabtii nebiga sidaa kula talisay xoogaa waxay is yidhaahdeen armaad nebiga dhibteen oo wixii isagu uu jeclaa waxaan ahayn maadaama taladii aad laga dhigay markaa rasuulkiiba waxay ku yidhaahdeen waa inaan ku dhibnay ama ku ikraahnay ku qasabnay ayaa laga yaabaa ee rasuul allow ra'yigeennii waa ka tagnay markaasuu wuxuu ku yidhi maa kaana yanbagii linabiyin nebi uma habboona idaa labisa la'matahu hubkiisa dagaalka hadduu labisto an yarjica inuu iska soo laabto isagoo aan qoladaas uu ku duulayo iyo isaga ee alla uunan kala bixinin marka taladii sidii bay ahaanaysaa baa la yidhi waa soo baxay nebiga asxaabtiisa buurta uxud ayuu dhabarka saaray dhabarkuu iska xijiyey ciidankii ayuu marka u sameeyey fariisimo iyo meelo ay fariistaan ay meelo ay ka dagaalamaan midig iyo bidix iyo dhaxdii buu u sameeyey konton ninna wuxuu dhigay buur jabalu rumaah hadda la yidhaahdo ee buur yar ahayd markaas ayuu dhigay oo nebigu uu ka cabsanayay sala allahu calayhi wasalam in dhabarkooda loogaga yimaado haddaynan meeshaas ciidan iska dhigin konton nin buu meeshaa dhigay cabdullaahi ibnu jubayr ayuu madax uga dhigay amiir uga dhigay wuxuuna ku amray hadday arkaan shimbiraha annagoona ayna dafayaan oo meydkeenna shimbiraha ay dafayaan xataa haddaad aragtaan ha soo dhaqaaqina bartii marka nimankii uu halkaa dhigay dagaalkiina sidaa uu ku bilowdo lagu galay ayaa nimankii markaas ay jabeen gaaladii quraysh way jabeen inta dagaalka uunan dhicinna cabdullaahi bnu ubay ayaa ciidankii saddex meelood meel ayuu la soo laabtay isagoo baqdin gelinayo muslimka ayuu la soo laabtay saddex meelood oo meel ciidankii tiradii marka way yaraatay awalba kun nin bay ahaayeen saddex meelood meel cabdullaahi bnu ubay baa soo jabsaday intii kale marka reer bani salima iyo reer bani xaarisa oo ka mid ah qolooyinkii madiino deganayna qalbigooda xoogaa waxaa ku yar dhashay cabsi iyo fashal waa aayadda miday tilmaamaysa id hama daa'ifataani minkum an tafshalaa wallaahu weliyuhumaa wax qalbigooda ku dhegayna ma ahayn laakiin khaatiro soo martay bay ahayd ilaahay baa ka bi'iyey waana sugay iyaga toddobadaa boqol oo nin ayuu kula dagaalamay saddex kun iyagoo gaaladu ay yihiin waa ka adkaa markii hore gaaladii waa jabeen oo waa laga adkaaday kufaaru quraysh iyo wixii ay keeneen xulafadooda ee markii ay jabeen oo qanaa'imtii muslimiinta inay aruuriyaan ay bilaabeen ayaa nimankii buurta uu saaray nebiga amarkana siiyey ayaa waxay is yidhaahdeen gaaladan soo noqon maayaan waa jabeene idinkana khanaa'imta wax ka aruuriya way ka soo degeen meeshii toban nin ay meelahaasaa ku hartay oo amiirkoodii uu ku jiro cabdullaahi bnu jubayr tobankiina waa la leefay oo khaalid binu weliid baa ciidan soo geliyey meeshii dhabarka ayuu uga yimid markaas baa marka waxaa dhacday imtixaan muslimiinta la imtixaanay ilaa qaarkood qaarka kale ay dileen xataa iyagoon ogeyn id tusciduuna walaa talwuuna calaa axadin waalrasuulu yadcuukum fii ukhraakum qisadaas baa marka ku dhacday nebiga iyo yacni sacd bnu abi waqaas abuu dujaana dalxatu bnu cubaydillaahi iyo abuu cubayde iyo waa sugnaadeen iyaga ma aynan cararin muslimiinta marka badankoodu way carareen rasuulkii dhaawacaa gaaray salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi aad waxaa u dagaalamay marka oo rasuulka geestiisa ka dagaalamay saxaabadaas dalxa iyo sacad iyo abu cubayde iyo abu sufyaanna marka muslimiintana marka calankooda waxaa waday muscab bnu cumayr halkaas baa isagana uu ku dhintay xamza binu cabdilmutalib ayaa sidoo kale ku dhintoo nebiga adeerkiis ahaa dagaalka ka horna nebiga waa riyooday wuxuu ku riyooday seeftiisii oo dhinac ka fangorantay oo dhinac ka jeexantay iyo sac ayuu la qalayo iyo ayuu ku riyooday marka wuxuu ku fasiray seeftii jeexnaanteedana in yacni uu dhiman doono ehelkiisa nin weyn oo ka mida xamza ayuuna noqday baqaradiina wuxuu ku fasiray uu arkay uu ku riyooday madiina ayuu ku fasiray oo lasoo weerarayo dabadeedna marka dagaalkii toddobaatan baa muslimiinta uga dhimatay halkaas oo allah subxaanahu watacaala darajaad waaweyn u doortay meeshoodii buu nebiga ku duugay laba labo iyo saddex saddex ayuuna godka u gelinayey nebiga sala allahu calayhi wasalam dhaawacyadii iyo wixii kalena madiinay kusoo laabteen abuu sufyaanna markaa meel ay ka maqlayaan muslimiinta ayuu ka faanay isagoo dhahaya markaa aaway maxamed aaway abubakar aaway cumar rasuulkana wuxuu ku yidhi aamusa ka aamusa markaasuu wuxuu yidhi uclu hubal sanamka hubal la yidhaahdo kormar lana alcuzaa walaa cuzaa lakum annagu waxaan leenahay sanamkaas cuzaa idinkuna ma lihidiin markaasuu nebiga yidhi alaa tujiibuun war ninka maa u jawaabtaan meeshaana marka waxaa laga qaatay arrinta tawxiidka ku saabsani inay ka muhiimsan tahay arrin kasto leanna middaa nebiga waa ka jawaabay halaga jawaab uu yidhi aaway hebel hebel markay arrintu joogtayna waa layska xeeladaystayo waa la aamusay sidaa markii cumar baa u jawaabay maxaan dhahayna bay dhaheen asxaabta markaasuu nebiga ku yidhi waxaad tidhaahdaan lana almawlaa walaa mawlaa lakum ayib innagu allaan leenahay idinkuna alla malihidiin idiin gargaaro idiin hiiliyo taas ayaa marka dhaawicii iyo ayaa marka madiine kusoo laabtay haddana dagaal kalaa la amray ee nebiga sal alla ly slam inuu baxo nimankii marka abu sufyaan saynan madiine usoo damcin inay yacni weerar u tagaan qhaswadaas ka dambeysay uxudna xamraa ul asad ayaa la dhihi jiray suuradda iyadana waa ka warramaysaa ee aakhirka suuradda ee allah subxaanahu wa tacaala uga warramay suura marka qhaswadu sidaasay xaalkeedu uu ahaa aayaduhuna qeyb qeyb ayay uga warrami doonaan qeyb walba marka aan joogno ayaanan isku dayeynaa xikmada ku jirto iyo fiqhiga laga qaadanayo inaan uga hadalno alimaam ibnulqayim zaadulmacaadka isaga hal meel buu kusoo arooriyey fiqhiga ku jiro qisadan meelna wuxuu kusoo arooriyey xikamka ku jiro laa shakana marka fiqhi badan iyo xikmad badan inay ku jirto meel walba marka meeshii u munaasaba ama aayadaha u munaasabka ah yaan insha allahu tacaala aan ku sheegi doonno dadka muslimiintana ghazawaadkii rasuulka inay bartaan aqoon u yeeshaan fahmaan aada iyo aaday muhim u tahay taariikhdoodana ay wax badan ka bartaan iimaankiina waa ku sugnaana cilmina waa lagu yeelanayaayo yacni waxa yacni arrinkan nebigu sal alla ly slam sida ugu sa ugu sameeyey sida ugu saxsan waaye s sidaas ayaana marka darsi noqonayso lagaga baranayaa ayb juhdigii iyo dadaalkii dadkii hore ay noo soo qabteenna waa fahmaynaa haddii kale ummado kale taariikhdeedaan baranaynaa teeniina aqoon u yeelan mayno iimaanna meeshaasi marka ma jiraayo darsi iyo cilmina ma jiraayo ummaddaasina ummad marka waxay noqonaysaa madaxooda iyo maankoodaba uu gumaysi un ku jiro qaala tacaala alla wuxuu yidhi wadkur xus id waqti hadowta aada ka lahday dheelmatay min ahlika min beyni ahlika ehelkaaga dhexdooda xaggooda aada ka dheelmatay tubawi-u xaal aada dejinaysid almu'miniina mu'miniinta maqaacida makaanu fadhiyaalo fariisimo aada dejinaysid lilqitaali dagaalka dartiis aada u dejinaysay taas xus arrintaas wallaahu allana samiicun mid maqlid badan waayo caliimun cilmi badan marka qisadan marka aayaddu tilmaamaysana qhaswadaas uxud weeyaan oo mufasiriinta oo dhan sidaas bay yidhaahdeen qaar yar baa waxay dhahayaan waa yowmu laxzaab laakiin waa qariib wadkur xus id waqti hadowta aada dheelmatay min ahlika ehelkaaga xaggooda aa ka dheelmatay tubawi-u adigoo dejinayo almu'miniina mu'miniinta maqaacida fariisimo iyo makaanu fadhiyaalo aada kala dedejinaysid lilqitaali dagaalka aada u dejinaysid oo ay dagaalkii markaa u fadhiistaan wallaahu alle samiicun mid maqlid badan waayo caliimun cilmi badan wa id waqti buu alla ogaa hammad ay hamisay daa'ifataani laba kooxood kuwaasoo minkum idinka idinka mid ah an tafshalaa inay fashilmaan ay hamiyeen inay fulayoobaan wallaahu alle wallaahu allana weliyuhumaa weligooda uu yahay wa cala allaahi alla korkiisa un falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna mu'miniinta alle keliya un ha tala saarteen oo rabbigooda ha isku halleeyeen cid kale yaanay isku hallaynin labadan qolona marka waa reer bani xaaritha iyo reer bani salima weliba jaabir wuxuu leeyahay qoladii reer bani salima u isagu ahaaye wuxuu yidhi aayadani labadan qolo daa'ifadan alla uu tilmaamaya labadan kooxood waa reer bani salimo annaga iyo reer bani xaaritha adduunyada oo dhanna in nala siiyo oo aayaddan meesha aynan ku jiri lahayn ma jeclaa lahayn buu yidhi oo waana farxad gelinaysaa buu leeyahay aayaddan say u farxad gelinay aayadda marka wallaahu weliyuhumaaduu ka raba mar haddii la yidhi allaaba weli u ah dadkaasi munaafiqiin maahanoo dad khayr badan bani aadamkuna da fulaynimo iyo wax un waa ku imaan karaan oo dagaalka iyo cibaadaadkaba waxaa loo jideeyey waxay tahay mashaqada ku jirta inla in la taxamulo oo ilaahay dartii marka loo qaato idna marka waxay ku tacalluqaysaa id waa idta hore wadkur baa loo soo qadara idtan dambana waxay ku tacalluqaysaa caliimun alla mid cilmi badan waaye id waqtibow alla ogaawo hammad ay hamisay daa'ifataani hamiguna waa wax qalbiga kusoo dhaco laakiin aan ku dhegin oon ku raasikin id waqti ayuu alla ogaa hammad ay hamisay daa'ifataani laba kooxood reer bani xaarisa iyo reer bani salimowa minkum idinka labadaas kooxood oo minkum idinka idinka mid ah an tafshalaa inay fulayoobaan ay an tajbunaa fashalku hadda jubniga fulaynimadaa laga wada fulaynimadan hadda waxaa keenay waxay ahayd kun nin ayaa awalba la ahaa oo gaaladii muslimiintii waxay isu joogeen thuluth thuluth gaalada ayay muslimiintu dhammaayeen saddex kun markay ahaayeen kun bay ahaayeen kunkii oo haddana cabdullaahi bnu ubay saddex boqol iyo xoogaa kasii watay xoogaa marka yacni qalbigii wax waa soo gelaya ayb wallaahu alle weliyuhumaa weligooda waayo midka u gargaarayo oo garab taagan weeyaan alle labadaas qolo wa cala allaahi alle korkiisa falyatawakal ha isku halleeyeenoo ha tala saarteen almu'minuuna mu'miniinta tira iyo hub iyo iyaynan tala saaranin alla un ha tala saarteen yacnii tira iyo hub keliya inaan la tala saaranaynin ee inaan la tala saaranaynin oo alla keliya la tala saaranayo waxaa ku tusayso bederna muslimiintu aaday u yaraayeen waana adkaadeen guul weynay kasoo hooyeen xunaynna aad bay u badnaayeen laqad nasarakum allahu fi mawaaطina kahiirati wa yowma xunaynin id acjabatkum kahratukum kahradoodiibaa yaab gelisay waxba uma aynan tarin markaas xaggaasna waa badnaayeen halkanna waa yaraayeen yaraantii bay wax ku heleen badnaantiina markay is yidhaahdeen oo yidhaahdeen maantana loogama adkaanayo yaraan falam tugni cankum shay-an waxba idinma tarin badnaantii markaasna wadaaqat calaykum alardu bimaa raxubat uma wallaytum mudbiriin haddana taa macnaheedu maahan alle isku halle tawakulka macnihiisa wuxuu yahay alictimaadu cala allaahi maca akdi alasbaab alle in la isku halleeyo asbaabtiina la qaato asbaabtii marka hadda waxaa ka mid ah alla uu leeyahay waacidduu lahum ma stadactum min quwatin iyaga marka way qaateen intay awoodaayeen waa dadaaleen awoodoodii waa la tageen kadibna alle in la ysku hadleeyo ayb wa cala llaahi alla korkiisa oo keliya falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna mu'miniinta walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe nasarakum ullaahu alla waa idiin gargaaray bibadrin beder buu alla idinku gargaaray walxaal antum idinka oo adillatun tiraya idinkoo adillo ahoo dullaysan dullaysnaantu maahan yacni inay qalbi ahaan iyo dad ahaan dullaysan yihiina waa tiro yaraan adillatun bimacnaa wa antum qaliiluun idinkoo aada u yaru fataqu llaha alla ka cabsada lacallakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna inaad ilaahay ku shukrisaan marka beder qisadeedii baa lasoo dhexgeliyey uxud baan ka hadlaynay beder baa la keenay munaasabada ka dhexaysaa waa maxay waxaa la leeyahay dagaalkan uxud marka bederba alla waa idinkugu gargaaray shukri iyo alla ka cabsi la imaada tanna waa idin gargaarayaa alle walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqeehe nasarakum llaahu alla waa idiin hiiliyey bibadrin beder buu alla idinku hiiliyey walxaal an bederna ceel meel uu ku yaalay oo madiina u dhoweyd oo dagaalkaas beder ka dhacay wa antum idinka oo adillatun dullaysan oo yacni xagga tirada kuwa yar aad tihiin tirada iyo hubka iyo ayaa yacni aada ku yaraydeen fataqu llaha alla ka cabsada lacalaku oo awaamirtiisa ilaaliya wuxuu idinka reebayna ka jooga lacallakum tashkuruun waxaad mudan tihiin inaad rabbi u shukrisaan oo aydnan ka abaaldhicin id taquulu lilmu'miniina alan yakfiyakum an yumidakum rabbukum bihalaathati aalaafin min almalaa'ikati munzaliin idtan marka darafkaani meeshu ku tacalluqayo laba macnaa ku jira labada macnona waxay noqonayaan laba qowl oo aayadda ku jirto qowlka koowaad ibnu jariirna doortay waxa ay tahay walaqad nasarakum ullahu bibadrin in lagu tacallujiyo oo la yidhaahdo id waqtiguu alla idinku gargaaray beder taquulu aada dhehaysay lilmu'miniina mu'miniinta aada ku hora ku dhehaysay alan yakfiyakum miyaynan idinku filnayn an yumidakum inuu idinku siyaadiyo rabbukum rabbigiin bihalaathati aalaafin saddex kun inuu idinku siyaadiyo min almalaa'ikati malaa'igta ka mid ah munzaliina kuwaasoo markaa la dejinayo oo lasoo dejinayo balaa-a inuunan idinku filnayn iska daayo waa idinku filan tahay in tasbiruu haddaad sabartaan wa tattaquu alla ka cabsataan waya'tuukum waya'tuu ay yimaadaan gaaladii kum idinka idin yimaadaan min fawrihim karkooda ay idinkugu yimaadaan iyo ciilkooda idinkugu yimaadaan haadaa kan yumdidkum rabbukum yumdid ziyaadiyee alle kum idinka idiin kordhiye rabbukum rabbigiin idiin kordhiye bikamsati aalaafin shan kun ayuu idinku siyaadinayaa min almalaa'ikati ah kuwaasoo musawimiina calaamaysan wamaa jacalahu llaahu wamaa jacala ma yeelin hu imdaadkaas gurmadkaas iyo siyaadadaas allaahu alla kama dhigin ilaa bushraa bishaaro unbuu ka yeelay oo ka dhigay bishaarada oo lakum idinka idiin sugnaatay walitatma'inna walikay tatma'inna iyo inay xasisho quluubukum quluubtiinna bihi bilmadadi madadkaas iyo gurmadkaas malaa'igta inay qalbigiinu ku xasilo waman nasru malaa'ig keliya ma ahan waxa gargaar lagu helee waman nasru gargaar ma ahaanin ilaa min cindillaahi ilaahay agtiisa unbuu ka ahaaday allihii alcasiizi addoommadiisa ka adkaa alxakiimi falsamaa marka idtaas haddaan marka ku tacallujinno walaqad nasarakum ficilka ku jiro macnaha warkaani marka wuxuu noqonayaa weli beder warkeedaa socdo oo maalintaas beder buu nebiga mu'miniinta ku yidhi saddex kun oo miyaynan idinku filnayn saddex kun oo malaa'ig in laydinku siyaadiyo inaynan idinku filnayn iska daayo waa idinku filan tahay haddaad sabartaan oo alla ka cabsataanna shan kun tafsiir marka sidaas weeyaan tafsiirkaasna marka waxaa laga wariyey a'imo badan xasanulbasri shacbi rabiicu bnu anas iyo keyrkood ibnu jariirna kaasuu doortay ayib waxaa ka hor imaan kara marka tafsiirkaas suurat lanfaal alla subxaanahu watacaala wuxuu yidhi id tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum anii mumidkum bialfin min almalaa'ikati murdifiin kun in lagu siyaadinayaa aayaddaas sheegtay halkaana saddex kun iyo shan kun ayaa la sheegayaa culimada marka waxay yidhaahdeen ma isdiidayaan kun in loo siyaadiyo haddana loo badiyo saddex kun looga dhigo shan kun looga dhigo iyadoo shardi ku xiran yahay wax isdiidaya ma aha ayb tafsiir kale wuxuu leeyahay id taquulu darafkan in lagu tacallujiyo waid hadowta min ahlika tubawi'u lmu'miniina maqaacida lilqitaal oo markaa macnuhu uu noqdo id waqti ayaad gurigaaga ka dheelmanaysay ood ka dheelmatay taquulu aa lahayd lilmu'miniina mu'miniinta aad ku lahayd alan yakfiyakum marka macnaha haddii la dhahana maxay noqone uxud qisadaani marka uxud baa iskale oo dagaalkii uxud ayuu nebigu ku yidhi mu'miniinta miyaynan idinku filnayn saddex kun oo malaa'ig shan kunna waa la idinku kordhinayaa haddaad sabartaan ood rabbi ka cabsataan labadaa tafsiir baa ku jirta marka dagaalkii beder garanay malaa'igtu waa soo degtay waana dagaalantay nusuus badan baa tilmaantay uxud laakiin malaa'igtu ma dagaalantay dagaalkii uxud nas hadda tilmaamayo saxiixa ma jiro inay dagaalantay maalintii uxud bal inaynan dagaalamin baaba muuqanayso sababtoo ah hadday malaa'igtu dagaalami lahaayeen muslimiintu maba aynan jabeenba marka dagaalkii uxud malaa'igtii ma dagaalamin sababtaynan u dagaalaminna waxay tahay shardigan baynan ka soo bixin oo balaa in tasbiruu watattaquu waya'tuukum min fawrihim haadaa min fawrihim haadaa yumdidkum rabbukum tan baynan ka soo bixin leanna nebiga amarkiisay khilaafeen shardigii markii la waayey malaa'igtiina ma dagaalamin oo inaynan dagaalamin ayaa dhacday hadday dagaalami lahaydna waa la guuleysan lahaa ayb macnahaas marka iyadana taasina sidaas waaye way soo degtay ma dagaalamin laakiin shardigii la waayey dartiis baynanna ku dagaalamin marka sunan kowni iyo sunan sharci ah baa jiraan sunanka kowniga ah sunna alkowniya waxaa laga wadaa adduunyadan sibuu alla ugu talagalay inay isaga socoto sunankaas kownigaa marka way dhici kartaa inay bedelmaan oo alla subxaanahu wa tacaalaa khaariqu caado intay timaado uu keeno inay bedelmaan laakiin sunanka sharciga isma bedelaya marka haddii alla taqwo iyo sabar uu wax ku xiray haddii lala imaadana waa la helayaa wixii lagu xiray haddaan lala imaaninna la heli maayo wayna imaanaysaa marka qad khalat min qablikum sunanun yaa yaa imaan doonta marka sunankaas sharciga iyagu isma bedelaan walan tajida lisunati illaahi tabdiilan tana macnahaasay ku fasiraan culimada hadday sunna sharciya isbedelaysana nebiga iyo asxaabtiisay u isu bedeli lahayd leanna sabar iyo taqwaa lagu xiray ma dhicin lama siinin wixii loo ballan qaaday marka haddii sunna sharciya bedelmaysa iyagaa farta laga saari lahaa iyagoo aan la imaanin wixii la amray macnaheedu waxay tahay haddii aanan la imaanin wixii nala amray nasriga alle ma la ma imaanayo marka leanna nasrigu wuxuu ku xiran yahay shardi shardigii markaad la timaado waa ku siinayaa alle ee maahan wax iska cashwaa-i iskaga socdo ma aha dadka ma farxad gelinayso laakiin xaqiiqda sidaas waay innaga nama farxad gelinayso waxaan jecelnahay innagoo wax isku qasayna haddana inaan waxa ugu fiican aan helno allana marka wuxuu tilmaamayaa taas inaysan dhacayn id waqti ayuu alla u gargaaray beder idinku gargaaray ama id waqti ayaad ehelkaagii ka dheelmatay taquulu aada lahayd lilmu'miniina mu'miniinta alan yakfiyakum miyownan idinku filnayn an yumiddakum inuu idin siyaadiyo rabbukum rabbigiin idinku kordhiyo bihalaathati aalaafin saddex kun min almalaa'ikati malaa'igta ka mid ah munzaliina kuwaasoo la soo dejinayo munziliinana haddii la yidhaah soo degayaan waayo iyaga balaa arrintu sidaa inay tahay inaynan idinku filnayn iska daaya waa idinku filan tahay in tasbiruu haddaad sabartaan wa tattaquu aada rabbi ka cabsataan taas iyaga wixii la faray cadowgiina waya'tuukum ay idiin yimaadaan gaaladii min fawrihim karkooda faara yafuuru fawran wa fawaraanan karka waay dherigu markuu karkaro karka karka way karkaasina de waa ciilkoodiibaa marka waxaa laga cabirayaa kar iyo ciilkooda ay idinkugu yimaadaan min fawrihim waxaa kaloo lagu macneeyaa min ghadabihim caradooda waa isku macno min fawrihim min wa min wajhihim foolka fool idinkugu yimaadaan waya'tuukum ay idin yimaadaan min fawrihim karkooda haadaa kan ah yumdidkum idin ziyaadiyey rabbukum rabbigiin idiin kordhiyey markaa wuu idiin kordhinayaa bikamsati aalaafin shan kun ayuu idinku kordhinayaa min almalaa'ikati ah kuwaasoo musawimiina calaamaysan musawimiina haddii la idhaana la calaameeyey ayb abudardaa wuxuu dhihi jiray isagoo aayaddan warkiisu aayaddan macnaheeduna uu yahay wuxuu dhihi jiray innamaa tuqaatiluuna biacmaalikum idinku waxaad ku dagaalamaysaan acmaashiinu hadday acmaashiinu fiican tahay dagaalkiinuna tayo yeelanayo hadday acmaashiinu xun tahayna dagaalkiinu tayo ma yeelanayo bukhaari baa warinaya innamaa tuqaatiluuna biacmaalikum acmaashiina ad ku dagaalamaysaanoo haddii marka ikhlaas iyo sabar iyo alla kacabsi iyo leanna sabarka macaanidii diintao dhanaa ku jirto jihaadkuna aada buu ugu baahan yahay sabar alla kacabsina sidoo kale leanna naf ayaa la gooynayaa maalna waa la qaadanayaa wax badan baa imaanaya waxaasoo dhan marka waxay u baahan yihin alla kacabsi in lagu maareeyo hadduu alla kacabsigii meesha ka baxo camalkii uu isbedelo marka ma imaanayo wamaa jacalahu llahu damiirkani wuxuu u laabanayaa madadka iyo imdaadka wamaa jacala allaahu alla ma yeelin kama dhigin hu imdaadkaas yacni gurmadkaas iyo ziyaa iyo kordhintaasi ilaa bushraa unbuu ka yeelay bishaaro lakum idinka idinkaga yeelay walitatma'inna iyo inay xasisho quluubukum quluubtiinna bihi gurmadkaa inay ku xasisho leanna haddii awal laba kooxood ay ku fulayoobeen cadadkii oo nuqsaamay darteed malaa'ig haddii la arko siyaadadeed qalbi waa sugnaana wama nasru gargaarku ma ahaanin ilaa min cindi illaahi ilaahay agtiisa ma ahaanin meel kale kama ahaanin allihii alcasiizi addoommadiisa kaadka alxakiimi falsama halkaana marka darsi baa ku jiro gargaarka xaggee laga raadsanaa allah tiro iyo ciidan tiro badan oo gaardiyo iyo hub badan ku gaardiyo iyo keliya yacni guushu kuma timaado ciidanna markaad samaysato laakiin rabbi ku xirto adiga rabbi aad ku xirnaato ilaahayna tuugto ood alla subxaanahu watacaala isu bihinbihiso ood u tadarucdo guushu meeshaasay taallaan laakiin tiro badan oo laysku keeno xataa malaa'ig badan hadday timaado malaa'igtu guul ma bixiso alla unbaa bixiyo subxaanahu wa tacaala waman nasru dadka marka markay guulaystaanna isku mabda ma aha nebigu guushii ugu weyneyd markuu helay ee maka uu qabsaday wuxuu galay isaga oo alle isu dulleynayo oo madaxiisana foorarinayo marana sidaas iskugu gembiyey madaxiisu uu taabanayo yacni qoryihii marka iyo kalihii yacni saarnaa hashiisa isagoo uu madaxiisu marka uu taabanayo siduu u foorarsanayey alle ugu tadarucayey suuratulfatxina akhrinayo dadka kalena markaay dadkan reeraha reeraha dunyada ahna marka ay guulaystaan iyagu kibir iyo waxay ka qaadaan iyo faan iyo yacni isa sarraysiin waman nasru guushu ma ahaanin ilaa min cindi illaahi ilaahay agtiisa unbay ahaatay allihii alcasiizi addoommadiisa kaadkaa allihii alxakiimi falsama liyaqdaca tarafan waxay la socotaa marka walitadma-ina alle gurmadkaasi wuxuu ka yeelay bishaaro muxuu uga dhigayna liyaqdaca inuu gooyo darafan qayb qeybta oo min aladiina kuwii ka mida kafaruu kufriyey ow amase yakbita inuu dulleeyo hum kuwa kufriyey uu dulleeyo fayanqalibuu ay gadoomaan ay noqdaan khaa'ibiina iyagoo hungoobay ow amase yatuuba inuu alla subxaanahu wa tacaala towbad aqbalo uu kusoo laabto calayhim iyaga korkooda inuu kusoo laabto qeyb kale kalew ow amase yucadiba inuu cadaabo hum iyaga uu cadaabo sidaasuu alla u yeelay fa innahum iyagu daalimuuna kuwa dulmi falay dulmi falowyaal ah weeyaan iyagu laysa laka adiga malihidoo kuuma sugnaanin min alamri arrinka xaal uu ka ahaaday xaggiisa shay-un waxba kaagama sugnaanin meeshaa marka taqdiim iyo taakhiir baa ku jiro liyaqdaca darafanta iyo yacnii ow yakbitahum iyo waxaa isku cadfan ow yatuuba calayhim ow yucadibahum laysa laka min alamri shay-unna waa jumla muqxama waa jumla muctarida ama jumla muqxama weeyaan ayb macnuhu marka intaas hore saas isula socdaan allah wuxuu gargaarka idiin siinayaa malaa'igta usoo dejinayaa gaaladii qeybna inuu gooyo uu laayo qeyb inuu dulleeyo oo wixii ay u socdeen ay waayaan qeyb kalena inay isgarato alla u towbad keenaan oo allana ka towbad aqbalo kuwo kalena inay gaalnimada isaga dhintaan oo alla cadaabo adduunya adduuniya aakhiro maxaa yeelay dulmi bay ku sugan yihiin arrinta marka alle sidaas weeyaan adiga laakiin arrintu waxba kumeli yani ninkii islaamayo iyo midka la dilaayo oo gaalnimada ku dhimanayo iyo kan laga toobad aqbalayo o islaamayo midka iska laabanayo oo aan dagaalkii ku dhimanaynin shaqadaada taas ma aha markaa nebigana waxbuu leeyahay allana waxbuu leeyahay wixii alla lahaa iyo wixii nebigu lahaana la kala baraya hidaayada iyo dadka xaalkooda iyo waxay ku dambeynayaan allah iska leh nebina male keyrkiisna maleh marka allah wuxuu leeyahay sidaabuu alla yeelay liyaqdaca inuu jaro darafan qayb qeybta oo min aladiina kuwii ka mida kafaruu kufriyey qeyb inuu meeshaas ku jaro ou laayo ay dhintaan aw amase yakbitahum inuu duleeyo fayanqalibuu markaa ay noqdaan khaa'ibiina iyagoo hungoobay hadafkoodii iyo mabda-oodii ounan u hirgelin ow yatuuba ama ow amase liyatuuba wuxuu sidaa u yeelayaa ow yatuuba ama inuu towbad aqbalo calayhim iyaga korkooda inuu kusoo laabto qaarkood uu ka towbad aqbalo gaalnimada ay kasoo laabtaan ow amase yucadiba inuu cadaabo hum iyaga fa inahum iyagu daalimuuna kuwa daalimiinoo dulmi falaygu oo cibaadada meeshii ay lahayd meelaan ahayn dhigay sidaas buu alle madadka iyo siyaadada iyo gurmadka idiin siinayaa laysa laka haddaba adiga kuuma sugnaaninoo malihid min almri arrinta xaggeeda xaal ay ka mid tahay shay-un waxba kuma lihid aayaddan marka sababu nusuulkeeda laba macnay culummadu sheegaan axaadiidta kusoo aroortay mid wuxuu yahay nebiga ayaa markii la daqray dhaawacu gaaray ay dhibaatada dhacday ayuu wuxuu yidhi kayfa yuflixu qowmun shajuu nebiyahu sideebay u liibaanayaan dad nebigoodii dhaawacay say u liibaanayaan kuwaas sidaa markuu yidhi baa laga celinayaayo waxaa la leeyahay arrinta liibaanta ku saabsan adiga malihid iska daa iyagoo sidan ku yeelay ayaa haddana qaarkood ay muslimayaan berrina adiga garabkaaga ay yihiin waana dhacday wa ficlan oo dhibaatada ugu daran khaalid bin waliid baa muslimiinta markaas ku sameeyey haddana maca daalika intuu islaamay buu haddana mawaaqif aad u qiimo badan oo ku yeeshay diinta islaamka dhexdeeda marka dadkan rabbi bay leeyihiin mustaqbalkoodana allah haayo adiga marka ha yeerin haddii marka nebiga laga celiyey keyrkiis maxaad u malaysaa marka dadka marka mustaqbalkooda iyo waxay noqon doonaan iyo say ahaan doonaan iyo in lagu laga hadla ma aha taa allah iskale macno kalena wuxuu leeyahay laysa laka min alamri shay-un nebiga sal alla l slam ayaa qunuudkii ayuu wuxuu ku habaaray qolooyin allaahuma alcan fulanan oo fulanan oo fulanan buu ilaahu hebel lacnad hebel lacnad kaas lacnad markaas oo naxariistaada ka fogey markaabaa marka laysa laka min alamri shay-un baa tiri arrinka lacnadda iyo naxariista alloo la fogeeyo alla isagaa cidduu doono ka fogeynayo adiga malihid taas waa dersi marka waxna allah iskale waxna nebigiisaa iskale laysuguma derin marka waxaa aada nasiib darro u ah marka dadku inaynan kala garanaynin wixii alla lahaa iyo wixii nebigu uu lahaa in badanoo muslimiintii ka mida inay kala garan waayaan umuuraha dadka cadaabkooda janayntoo janayntooda in islaam laga dhigo inay gaalnimada ku dhintaan waa umuuro mulkigeedu alla leeyahay cidto la siiyey male cid ku tasarufi kartaana ma jirto dadka qaar baa marka waxay aaminsan yihiin nebigu inuu jannada haayo oo janno la weydiisan karo u bixin karo naar inuu nebiga cidduu doono ka bixin karo idinka alle la-aantii saasay u haystaan arrinkuna sidaas ma aha dayib marka alla wuxuu leeyahay laysa laka adiga malihid min alamri arrinka xaggiisa shay-un waxba kuma lihid dayib dadkan marka mustaqbalkooda allah sidaas ka kala yeelayo dayib gaaladuna una intaasun bay noqonaysaa markay gaale ay muslim isqaabilaan mid towbad keeno laga towbad aqbalo mid mabdi-ii sii waayo mid aakhiro la cadaabo mid adduunkiiba lagu cadaabo la dilo la laayo walilaahi allahumba u sugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat ku sugan iyo wamaa waxa fil ardi dhulka korkiisa ku sugan allah iska leh yakfiru waa dhaafayaa alleh liman ayuu u dhaafayaa yashaau uu doonayo wa yucadibu waa cadaabayaa man ayuu cadaabayaa yashaau uu doonayo wallaahu alleh hafuurun alle dembi dhaafid badan waayo raxiimun naxariis badan calaaqay munaasabay la leedahay markaa tii hore laysa laka min alamri shay-un tii baa lasii kala dhigdhiga dhul iyo cir waxaa ku jira allah iskale adiga ciddaad doonto marka ma hanuunin kartid innaka laa tahdi man axbabta oo kale walilaahi alla unbaa oo keliya unbaa maa maa ayaa ayuu u sugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat ku sugan iyo wamaa waxa fil ardi dhulka korkiisa ku sugan yakfiru oo u dembi dhaafayaa liman qofkii yashaau uu doonayo haddaad doonto adiga aan necbaati xamza ninkii dilay waxshiy bnu xarbin xamsuu dilay oo nebiga aada u u jeclaa adeerkiis ahaa haddana maca daalika oo asadullaahi wa asadu rasuulihi la yidhi haddana maca daalika markii dambe waa islaamay dagaaladiina aada uga qeyb qaatay oo musaylamata alkadaabna isagaa dilay baa la yidhaahda oo dagaalkii marka yamaamo iyo aada uga qeyb qaatay marka alla ninkuu doonana sidaas u yeelaya waa hanuuninaya midna waa cadaabayaa oo gaalnimadaasuu ku dilayaa wa yucadibu waa cadaabayaa man qofkii yashaau uu doonayo wallaahu alla gafuurun mid dembi dhaafid badan waay raxiimun oo naxariis badan yaa ayuha aladiina aamanuu laa taأkuluu الriba adcaafan mudaacafa wاtaquu llaha lacalakum tuflixuun yaa ayuha hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa ta'kuluu ha cuninina arribaa ribada ha cuninina adcaafan xaal ay adcaafan xaal ay tahay laablaab laablaabyadaas oo mudaacafatan la laablaabay adcaafanta hore waa xaalo mudaacafatan mudaacafatanta dambana waa nacti adcaafantaa laga sifayna wataquu llaha alla ka cabsada lacallakum waxaad mudantihiin tuflixuuna inaad liibaantaan wataquu ka dhowrsada annaara naartii ka dhowrsada allatii naarta oo uciddat la diyaariyey lilkaafiriina gaalada loo samaystay oo loo diyaarsaday naartii marka gaala loo diyaarsaday adiga yaan lagu gelinin marka ka dhow ka dhowrso wa adiicuu adeeca allaha alla adeeca warasuula rasuulkana adeeca lacallakum waxaad mudantihiin turxamuuna in laydin naxariisto aayaddan marka yaa ayuha aladiina aamanuu munaasabada ka dhexayso iyo aay dagaalkii uxudaan ku dhex jirnay aayaddanoo ribo ka hadlaysaa la keenay maxay tahay marka munaasabada aayaddan iyo ka dhexayso ghaswadan munaasabadu waxay tahay in tattaquu wa tasbiruu ayaa lasoo sheegay in tasbiruu wa tattaquu hadaad alla haddaad sabartaan ilaahay ka cabsataan alla ka cabsigii maxaa ka mida marka xaaraanta in laga dhowrsado gargaarka rabbi marka sidaasaad ku helaysaan wilaayada rabbina waxaa ku helaysaan sidaas ribaduna marka waxay ka mid tahay waxyaabaha dadka halaago oo rabbi ka fogeeyo marka ribaha ku dhaqminina idinka iyo gaalada kala socnaada camalka ku kala soocnaada markaad camalka ku kala soocnaataan alla waa idinkala soocayaa oo idinkou lib lib iyo guul idin siinayaa macnaha ku jira saas a'immada qaar kalena waxay leeyihiin aayaddaani waxayba ku xidhan tahay aayaddii aan xalay akrinayno yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu bitaanatan min duunikum leanna gaaladaa waxay ku dhaqmaan ribo hala noolaannina mabda-ooda ha la qaadanina oo nimankan marka aad cadowga isku tihiin weeyaan oo iyaga marka cadowtooyada idiin caddaystay dhaqankoodoo kale ha yeelanina ribadaasna hadda dadka maanta waa looga taaglaayahay intuu alla u naxariistay ma ahani waxyaabaha dulliga keenana way ka mid tahay ribada xadiidka abu daawuud wuxuu ahaa idaa tabaayactum bilciinati haddaad wax ku kala gadataan ribada nooc ka mid a ciinada ayib baycul ciina marka waa nooc ribada ka mida wax lagu kala gato ribadii oo loo xeeladaystow qofkani wuxuu rabaa kun dollar inuu qof ka daynsado ninkan laga daynsanayana wuxuu rabaa kun iyo boqol in looga dhigo war riba arrintaas waa ribe saan yeelnaa baa la leeyahay aan xeeladaysanno see loo xeeladaysanaa meeshii marka beec aan la rabin ayaa la keena waxay tahay marka ninkii waxaa la leeyahay ninka lacagta laga qaadan rabo kun iyo boqol kun doollara la rabaa in laga daynsado kun iyo boqolow isaguna rabaa muxuu samaynayaa marka ebelow baabuurkaanaan aniga ku deymiyey qaado baabuurkani marka yacni kun iyo boqol ayaan kugu deymiyey waa kaa qaatay keen wou ka guddoomay markaasuu ninkii gatay ee awalna daynta raadinayey ayaa ninkii u tegayay markaasuu leeyay war baabuurkiiga gado meeqaana laga sugaayay asaga kun iyo boqolaa laga sugayay baabuurkii iga gada meeqaan kaaga gataa kun hay isii kunka fartaa loo saaray baabuurkiina ninkii hore u laabtay ninkanina kunou qaatay kun iyo boqolna waa laga rabaa haddaad marka mucaadalada isku dhufato waxaa soo baxayo kun deyna iyo kun iyo boqoloo lagu guday baabuurkiina meeshii uu yaallay uu yaallaa weli baycul-ciin uu marka kaas waxaas marka ku dhaqankooda nebigu wuxuu leeyahay idaa tabaayactum bilciinati haddaad sidaa wax ku kala gadataan wa akhadtum adnaaba albaqari lo-da saynteedana aada qabsataan oo dad adduunye iska noqotaan xoola xooli xoolaha un iska dhaqataan wa radiitum bizarci beerahana aada ku raalli noqotaan oo adduunyadii yacni dhulkii aada u iilataan wa taraktum uljihaada fii sabiilillaahina aada ka tagtaan ilaahay jidkiisa oo lagu jihaatamo sallata allaahu calaykum dullan intaa markay dhacdo alla dulli buu idinku salladayaa laa yansicuhu cankum alla idinka siibi maayo xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa aada diintiina u laabataan idan marka asbaabta lagu dulloobo waxaa ka mid ah aayaddan waxay tilmaamayso saddex shay baa meeshan ku jira marka shayga koowaad waxay tahay xaaraantii oo loo xeeladaysto haddaad aragto dad xaaraantii u xeeladaysanaya adduunyadiina u iishay oo aakhiradii ka doortay halabo waajibaadkii alla saarayna ka tegay ilaa jihaadku waajib kamida waajibaadka waayo waajibaadkiina marka xagga ka dhigay oo iskaga tegay xaaraantii waa u xeeladaysteen waajibkiina waa ka tageen adduunyadiina aakhiradii bay ka doorteen markaasuu dulligu imaana marka maxaa xal noqonaya markaas xataa tarjicuu ilaa diinikum hal shay keliya lama dhihin diinkiini ilaa aa u laabataan waa diinkoo dhan marka wax loo laabanayo ayb maahan keliya marka yacni jihaadkii keliya u laabta bis lama dhihin jihaadkii u laabta adduunyadiinana iska wata xaaraantiina ku dhex jira waxaad doontaan ku socda markaasaad dulliga ka baxaysaan lama dhihin xataa tarjicuu ilaa diinikum diinkiina ilaa u laabataan idan diinku marka waa kitaabka waxa ku yaallo iyo sunnada nebiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi waajibaadkaas iyo nala farayna inaan la wada nimaanno xaaraantiina markaan ka tagno hal shay keliya ma aha faham darra uu noqonayaa haddii hal meel keliya usha lagu mudo diinka loo laabanayo laftirkiisa kee waaya diinku waktigan iyo firqadiisa iyo kooxo kooxahiisa aada u batay diinka loo laabanayo marka kee waaya riwaayo xadiidkan oo tabaraani ku sugan baa waxay leedahay xataa tarjicuu ilaa amrikum lwal xataa tarjicuu ilaa amrikum alwal arrinta loo noqonayo waxay tahay arrintii hore arrintii hore waa arrintii rasuulka iyo asxaabtiisu ogaayeen waay waxay iyagu diin ka dhigteen diin haydiin noqdo waay qofku waxuu isaga iska soo dhodhoobo iyo manhaj intuu samaysto ama isagu yacni sidii uu u arkaayo maanta dantaada ku jirto iyo hawadii iyo oo diinna macno diineed iyo loo ekaysiinayo ma aha ayb ee waa xataa tarjicuu ilaa diinikum ama riwaayada kale xataa tarjicuu ilaa amrikum alwal calaaqada marka aayaddan iyo aayadaha ka dhexeeya taas ayb dad marka ribadii faashi agtooda ku tahay xaaraantii aan cirdi aan ilaalinaynin aan ilaalinaynin yacni diin aan ilaalinaynin oo aslu diin iyo aan kala garanaynin wax kale dad noocaasa marka gargaarka rabbi ma helayaan yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa ta'kuluu ha cuninina arribaa ribada adcaafan xaal ay tahay laalaab mudaacafatan taasoo mudaacafatan la laablaabay tu la laablaabay ay tahay wataqu llaha alla ka cabsada lacallakum waxaad mudantihin tuflixuuna inaad liibaantaan wataquu ka dhowrsada annaara naartii ka dhowrsada allatii naarta oo uciddat la diyaariyey la darbay lilkaafiriina gaalada loo darbay wa adiicuu adeeca allaha alla adeeca warasuula rasuulka adeeca lacallakum turxamuuna likay turxamuu yacni si laydinkugu naxariisto idinka hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed